Wasaaradda Horumarinta Duulista Hawada iyo Garoomada Diyaaradaha Maamulka Somalilan ayaa magaalada Cerigabo ku qabatay tababar ku saabsan horumarinta amniga iyo badqabka duulista hawada. Tababarkan ayaa waxaa ka qayb galay mas'uuliyiin ka socday Wasaaradda Duulista Hawada Somalilan, xubno ka socday Garoomada Diyaaradaha Cerigabo, iyo qaar ka mid ah shaqaalaha ka howlgala garoomada diyaaradaha ee duulista hawada. Agaasimaha Madaxa Tababarada Somalilan Qadar Jirde Saciid iyo Agaasimaha Madaxa Garoomada Diyaaradaha Somalilan Maxamed Xuseen ayaa si wadajir ah ugu warbixiyay muhiimadda tababarkan.
wasaaradda duulista iyo horumarinta madaaradu waxay asaastay institute la yidhaahdo aviation institutekii waaxdii tababarada waaxdaasi laba sanay ayay jirtay runtii qorshayaasheedii iyo iyo muxuu ahaa iskuulka imkaaniyaadkiisu waa dhammaystiran yihiin dhowaana insha allah wuxuu waxaa loo ibafuri doonaa si dhammaystiran in iskuulkaas u shaqeeyo oo tababaradii aynu dibadda wasaaraddu ugu diri jirtay shaqaalaha la heli doono macalimiin iyo khubaro yimaada wadanka wadanka gudihiisana lagu tababari doono hadday tahay baylodnimadii iyo hadday tahay aqoontii aviationkaba maalintii aynu nimi anigu waxaan la socday wasiirka iyo agaasimaha wasiirka iyo agaasimuhu waxa ay ballan qaadeen in ay wax ka qaban doonaan shaqaalaha iyo aqoontooda taas oo ay kor u qaadi doonaan waxyaalo badan oo kale oo ay wasiirku uu ballan qaadayna way jireen waxyaalihii badankoodu way qabsoomeen waxaa hadhay maanta oo ay ugu dambayso in shaqaalihii aqoontoodii in kor loo qaado waxaa maanta inoo bilaabmaya aasaasiyaadkii oo maanta halkan aynu ku ibafurayno waxaan aada ugu mahadnaqayaa shaqaalaha sida kalsoonida leh ee maanta uga qayb gelaya in tababarkan ay qaataan waxaa idiin bilaabmaya in aqoontiinnii kor maanta laga bilaabo ay kor u socon doonto wixii baahiyaadahee jira ee aad u baahan tihiinna in insha allahu anaguna aan qaadi doono lana fulin doono haddii aan la yidhaahdo aad baad umahadsantihi maayar ku-xigeenka degmada Cerigabo cabdiraxmaan maxamuud maxamed ayaa bogaadiyey wasaaradda duulista hawada somalilan isagoo dhinaca kale kula dardaarmay shaqaalaha inay ka faa'iidaystaan tababarka waxaan si gaara ugu mahadnaqaynaa wasaaradda duulista iyo hawada oo ugu horeeyo wasiirka iyo dhammaan howlwadeennadiisaba waxaan kaloo ku bogaadinaynaa ballanqaadyadii ay samaysay in qaybo ka mida ay fuleen iyagoo muddo kooban joogay si gaara ayaan runtii ugu mahadnaqaynaa waxaan kusoo gebagabeynayaa tababarkaa insha allah markaynu qaadanno wuuna inoo furan yahay bulshadeenna iyo dadkiina inoo iman jiray sidii awalba ula dhaqmi jirnay si kasii wanaagsanuun ayaa insha allah layna barayaa si kastaba ha ahaatee tababarkan ayaa door muhiima ka qaadanaya horumarinta akhlaaqda shuruucda duulimaadyada amniga iyo badqabka ee shaqaalaha garoomada diyaaradaha magaalada cergaabo